waa mahadsantahay haruun marka koowaad waxaa weeye guddiga iskaashiga ama guddiga wadajirka ah iskaashiga soomaaliya iyo kenya ayaa shirkiisii saddexaad ku yeeshay magaalada nairobi dabcan sida magaca saddexaad ka muuqata laba shir oo kale ayaa horay usoo dhacay oo dowladihii hore ay soo sameeyeen kana kii saddexaad buu ahaa joint commission for cooperation j c c baa la yihahdaa oo labada dowladood u dhexeeya shirkan marka wuxuu runtii kusoo aaday xilli labada dal cilaaqaadkooda iyo xiriirkooda soomaaliya iyo kenya uu fiican yahay xilli labada madaxweyne sanadkii hore ay heshiisyo ku gaareen magaalada nairobi kaasaa marka la formalize gareeyey oo la waafajiyey j c c dii saddexaad waxaana shirkan xoogga lagu saarayey oo technical teams ka socda wasaarado dhowra oo ay ka mid tahay wasaaradda ganacsiga wasaaradda waxbarashada wasaaradda amniga gudaha wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasaaradda kalluumaysiga wasaaradahaas iyo wasaaradda arrimaha dibadda dabcan oo labada dala ayaa iyo xafiiska prime ministerkeenna ayaa guddi technical oo ka socday saddexdii cashoo lasoo dhaafay halkaa ku sugnaayeen shalayna wasiirada soo gaaray maantana ra-iisul wasaaraha ayaa yimid runtii marka waxaa la kala saxeixay heshiisyo saddex eriyooyin taabanaya ereyada koowaad waa arrimaha dibadda iyo amniga iskaashi halkaas ku wajahan kan labaadna waa ganacsiga iyo dhaqaalaha kan saddexaad oo u dambeeyana waa arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo ay soo gelayaan marka heshiisyadaas available bay noqon doonaan waxaana runtii laga heshiiyey waxaana dhowr qodobo la xiriira arrimahaas oo dhan waxbarashada maaragtay borderka iyo isku socodka dadka ganacsiga oo dad soomaaliyeed oo tiro badan ee halkan dalka kenya ay maalgashadeen dhammaan waxyaalahaas iyo amniga oo ciidamada iyo gaashaandhigga oo ciidanka kenya ay ku sugan yihiin soomaaliya haddana dagaalka ay qayb ka yihiin dagaalka argagixisada lagu ciribtirayo arrimaha maaragtay aviationka oo isku socodka dadka iyo boorarka iyo xuduudaha dhammaan arrimahaas oo dhan ayaa laga gaaray qaarna heshiis qaarna guddiyo ka shaqayn doona ilaa octoobar la saaray oo octoobar ay final soo noqon doonaan shirka ku xiga kanna waxaa lagu heshiiyey sanada soo socota may in la qabto oo lagu qabto magaalada muqdisho arrimaha dibadda iyo amniga gaar ahaan maxaa la iska kaashanaya haddaad hoos u gasho arrimaha dibadda runtii dee labada dal xiriirka labada dal in maaragtay aad buu u wanaagsan yahay diplomatically issueska mandiqada geeska africa iyo caalamkaba in labada dal ay maaragtay iska raqabsiyaan in wadahadalka joogtada leaderska hogaamiyaasha labada dal u dhexeeya ay ay maaragtay ka wada ay lasii xoojiyo dhammaan arrimahaas iyo platformska adduunka oo dhan labada dal inay maaragtay hadba dalka dalka dalba dalka kale inuu garab uu ka siinayo issueska markaas haysta dhammaan arrimahaas oo dhan ba arrimaha dibadda arrinta security-ga runtii laba dhinac bay ahayd midna waxay ahayd gaashaandhigga midna waxay ahayd borderiska iyo amniga borderiska iyo isku socodka dadka iyo halkaas iyo la dagaalanka argagixisada arrimahaas labadaas heshiis guddiyadoodii shaqadii way wadaan waxaana la rajaynayaa inay finalka bisha kan gaashaandhigga bisha lixaad buu soo dhammaanayaa kan kalena wuxuu soo dhammaanayaa borderka iyo xuduudaha iyo la xiriira iyo isku socodka dadka immigrationka iyo fiisihii iyo arrimihiisii ilaa octoobar ayay guddiyadu shaqayn doonaanoo dhexda ayay u maraysaa shaqadaas marka intaasaa looga heshiiyey iyo qodobo tiro badan oo gudaha ku jira laakiin intaasaa ugu muhiimsanay waayahay wasiir waan kusii deynayaa inkastoo degdegaysa waad ku mahadsantahay waktiga yareedna siisay su-aashay ugu dambaysa arrimaha isku socodka diyaaradaha fiisaha ganacsiga qaadka maxaa lagu heshiiyey arrimaha runtii isku socodka ganacsiga horta waxaa weeye dee dalkan soomaalidu way maalgashatay kalluun xoogan baa soomaaliya ay leedahay arrimahaas ganacsiga iyagana heshiiskoodii final ma ahan laakiin qodobo oo waaweyn oo guud oo principlesa ayaa lagu heshiiyey oo ah ganacsigu inuu horeyna heshiisya kokooban baa jiray in la sii wado laakiin ilaa bisha julaay ayuu soo dhammaystirmayaa shaqo xoogan baa ka socota taas marka qaad maba laga hadlinba totally arinta xigta oo ahayd isku socodkana isku socodkana iyadana waa ti immigrationkii arrimahaas la xiriirtay wasaaradda amniga labada wasaaradood amniga ayaa shaqadaas ilaa juul ay kusoo dhammaystirayeen marka shaqooyinkii hadda qaarna heshiis waxbarashadoo kale iyo heshiisyaa laga gaaray oo toosa arrimahan dibadda iyo ayagana waa laga gaaray laakiin weli kuwa waxaa jira bilow foundationkii la dhigay asaaskii la dhigay laakiin ilaa bisha juulaay qaarna dhammaanayaan qaarka kalena ilaa octoobar ay dhammaanayaan shir lagu review garaynayana muqdisho ka dhici doono wixii noo qabsoomaysanada soo socota may